murankii ka dhashay go-aankii dhowaan golaha shacabka ay muddo kordhinta ugu sameeyeen hay-adaha dowladda ayaa waxa uu gaaray heer golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay go-aamo ka soo saaraan warbixin arrinkan ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay waryaheena saynab abuukar maxamed xilli weli uu taagan yahay ismariwaaga ka aloolsan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo dooda ka dhalatay go-aankii dhowaan golaha shacabka ay muddo kordhinta ugu sameeyeen hay-adaha dowladda ayaa waxaa isa soo taraya baaqyada beesha caalamka ay kasoo saarayaan xaaladda cakiran ee wadanka iyagoo ugu baaqay dhinacyada soomaalida in ay dib ugu laabtaan wadahadaladii afisyooni inkastoo ay fashilmeen shirar dhowr ah oo xal loogu raadinayay qabsoomidda doorashada xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ka shiray xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ayaa ku baaqay in dib loo soo nooleeyo wadahadaladii afisyooni ee u dhexeeyey dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada kadib shir ay warbixin uga dhageysteen wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya james swan sidoo kale xubnaha beesha caalamka ayaa iyana kasoo horjeestay muddo kororsiga dowladda qoraallo ay horey usoo saareen waxaana dowladaha mareykanka iyo ingiriisku ay horey u sheegeen in ay ka fiirsan doonaan wadashaqeynta soomaaliya kala dhexeysa haddii aysan ka laaban muddo kororsiga nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay maadada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in dib loogu laabto wadahadaladii teendhada afisyooni oo ay garwadeenka ka ahaayeen beesha caalamka wadahadalladu waa wax waajib ah oo waxa weye marna aan laga maarmini wey marka waxaan qabaa in la isku soo laabto waan ognahayo dee waddankii qalalaasa inuu galuu qarka u saaran yahay inta dhib ka weyn uu dhici lahaa maanta dee marley waa la isku soo laabanayaa intayna meel ka xun ayna tegin in la isku soo laabto teendhadii la isugu yimaado la wada hadlo waad og tihiinoo beesha caalamkuna inay caddaysay inaan muddo kordhin aan la aqbali karin in sidoo kale doorasho isbarbaryaaca oo qoloba madaxweyne gooni a soo dhisato oo qolo kasta wax gooni a wadato inaan iyadana la aqbalayninna beesha caalamku waa qireen marka waxa noo dhiman muxuu yahay keliya waa xalku in la isku soo laabto maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho islamarkaana aragti taa ka duwan qaba ayaa tilmaamay in wadada keliya ee u furan dhinacyada siyaasadda soomaaliya in ay tahay in loo hogaansamo go-aankii baarlamaanka si fursad loo siiyo in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah sharci-dejintu maadaama ay guulaysan waayeen wadahadaladii dhuusamareeb ka socday iyo kuwii muqdisho iyo baydhabo ay waxba kasoo miro dhali waayeen midimid midi ku taag noqotay waxaa meeshaa kasoo cadaaday in lagu celiyey golaha sharci dejinta markay dhinac walba ka eegeen dalku wuxuu leeyahay baarlamaan baarlamaankaasi go-aan buu gaadhay baarlamaan hadduu go-aan gaadho inta aanu madaxweynuhu saxeexin ayaa horta hadalkaasi ulahaa in la rogrogo madaxweynuhu hadduu saxeexay sidaasay ku dhammaatay dalku waxa weeye inuu dib u noqdo looguma talagelin waana qof iyo cod baana laisku diyaarinaya marka waxaan leeyahay saaxiibada maanta waxoogaa doodaas wax ka qaba sharci baan leenahay baarlamaan baan leenahay firaaqa lama geli karo dalkii baa la badbaadiyey laba sanona waxba maaha mooshin baa la qaaday mooshinkii lagu baasay in dal in laba sano hay-adaha dowladda loo kordhiyo loona dhaqaaqo doorasho qof iyo coda lagana gudbo doorasho four benty five wixii ka dambeeyey go-aankii baarlamaanka soomaaliya magaalada muqdisho waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo salka ku haya muranka ka dhashay go-aankii dhowaan ka soo baxay golaha shacabka kaasoo ay muddo kordhin ugu sameeyeen hay-adaha dowladda shalay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay kulan la xiriira arrintan oo uu ka mid yahay kulan ay yeesheen hogaamiyaasha midowda musharaxiinta iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka kulankaas oo warmurtiyeed kasoo baxay si weyn looga soo horjeestay muddo kordhinta ay dhowaan sameeyeen golaha shacabka soomaaliya shirarka iyo baaqa beesha caalamka ayaa imaanaya xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka siyaasadda soomaaliya iyadoo dowladda soomaaliya aysan weli ka tanaasulin muddo kororsiga golaha shacabku sameeyeen laba iyo tobankii bishan abriil kaasoo ay ugu yeereen jihaynta doorashooyinka dalka hase yeeshee waxaa tallaabada baarlamaanka diiday musharaxiinta mucaaradka maamul goboleedyada puntland jubbaland guddoomiyaha aqalka sare ee beesha caalamka lamana oga waxa xaaladda ay ku dambeyn karto seenamo bakar maxamed v o a muqdisho